wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada iyo magaalada hargeysa ee maamulka somalilan koonfurti kulankoo wadatashiga adeegsiga imeelada maamulka oo horeeya ngargelidii wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada kulankiya weliba ku qayb galaya agaasimayaal guud agaasimooxeedyada i c t-da wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan wasaarado maamulka somalilan iyadana kulankan ku hadlay muhiimadda iyo liyin adeegsiga imeelada maamulka koreen kulankan iyo weliba muhiimadiisa yaa waliba ku warbiyaya agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada somalilan yuusuf warsame waxaan maanta isugu yeedhnay ama aynu maanta doonaynaa inaynu halkan dood waxoogaa dooda ku yeelanno barnaamij hore dowladdu u bixin jirtay ama mashruuc dowladdu u bixin jirtay oo ah mashruuca i governmentiga oo runtii qeyb ka mid ah oo ah qeybta imailada waktigii la aasaasay ama waktigii hindisaha la keenay siduu sheegay agaasima waxeedkii ka horreeyay labada kun iyo sagaal iyo tobankii bay ahayd ujeedka loo asaasayna waxa ujeedka loo keenay ama hadafka loo keenayna waxay ahayd baahin la arkay in loo qabo in imailada qalabku u baahan yahay runtii wax badan bay nagana ficeen waxay nagana ficeen dhugmatiyadii lumi jiray agaasimaha marka la bedelo ama mas-uulka xilka laga qaadaa inuu dhugmatigii oo dhamaystiran kaga tago iminka imailkii email kale lagu wareejiyo qofkii kale lagu bedelay waxay naga anficeen runtii jawaabaha muxuu ahaay hay-adaha ama macaamilka dadka gaarkaan la leenahay ama institutionadan macaamilka gaarkaan la leenahay jawaabtooda way naga anficeen oo marka la arkay emailkani baahida emailkan inuu email institution yahay runtii cid waliba way jawaabta way jawaabtiisu way fudulaatay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada somalilan mudane axmed yuusuf idriisa oo kulanka ku hadalay ayaa ka dheeraaday islamarkaasina ku werbiyey qorshaha iyo wasaaradda kulata in wasaarado maamulka iyo adeegsadaan imeelada
adeegsiga isticmaalka government emails amba official emails oo ay wasaaraddu gacanta ku hayso kuwaasoo muhiimad gaara u leh qaranka siduu agaasimaha guud sheegay emailadani waa emailo protected ah marka laga hadlaya security ahaan cid wax yeeli kartaa ma jirto waa highly protected oo toos baynu uga iibsanay microsoft at the same time waxay ku suntan yihiin astaantii wasaaradda ama domainka dowladda iskale oo aa dowladda iskale qof hadduu ka tago uu amba wasiir amba agaasime la bedelo basbirkunbaa loo reset garaynaya ka ku xiga halkiiba communicationka iyo xogtii wax walba ku helaya si aynu arrintaa u dardargelino loo isticmaalo iyaynu maanta ka munaaqashoon amba discussion ka samaynaa wasaaradahaan isticmaalina isticmaalaan wasaaradaha isticmaalaan saynu uga wada tashan lahayn oo aynu isla eegi lahayn oo maintainancekoodan gacanta ku hayno iyo ilaalintooda iyo siday wasaarad walbo dee ugu shaqayn lahayd iyo siday maadaama anagu markii hore gacanta ku wada haynay wasaaradduba emailkada inay noqoto service aanu anagu bixino lakiin hadhow ay responsibilityga qaadato institutionada la wareegaya inahaasaynu maanta ka wada hadli doonaa kulli waxaa laydiin samayn doonaa prestations halkay soo mareen halkay maanta marayaan faa'iidadooda iyo iyo iyo siday u shaqeeyaan iyo hadday cilada ku timaado yaa responsible ka inahaasaynu ka wada hadli doonaa maanta ka wada tashan doonaa waa collectively baynu u wada discuss garayn doonaa aad uga wada hadli doonaa insha allah waanaad ku mahadsantihiin sidaad codsigaygii usoo wada ajiibteen agaasimayaasha guud ee agaasime waxeedyada ku shaqada leh i c t-ga insha allah waa waa mas-uuliyad wadareed waa shaqo wadareed qaranku leeyahay marka inahaas maynu ku dhiirigelinayaa waxaa kalenu isla eegi doonaa ishagan insha allah